qofka ugu dambeeyey buu ahaa oo aqwaasha shaaficikaasa u dambeeye buu idhaa khazali oo kale kitaabkiisa manhuul bal mustasfana waan raacinayaaba adigoo dee manhuulkaas oo kale iyo fakhrudiin iraazi maxsuulkiisa aamidi ixkaamkiisa qolooyinkaas oo dhami iyagu waxay bal maalan iyagu yidhaahaanba shaafici madhabtiisii jadiid baa uu qowlkan kuba tegay taas buu kuba tegay imaamulxarameynna wuxuu ka dhigaa daahirulmadhab inuu taas yahay marka masalada khilaafkeedu m waa weyn yahay waxaan diidanaa un in la yidhaaho waa jumhuur buu khilaafayo bal dhinaca kalea loo badan yaan odhan karaabe marka waxaanay dhahaan oo imaamulxarameyn baa raaciya burhaankiisaba saas baaba shaafici loo nisbeeyey kelimo dee marka dambena qaacido guud noqotay oo ah laa yunsabu ilaa saakitin qowl waa tan kutubta qawaacidka fiqiga ay soo naqliyaan ruux aamusan qowl looma nisbaynayo ruux hadduu masa wixii aamuso lama odhanayo waxaa la leeyahay isna waa leeyahay dee walow kolkol calaamata rida muuqan karto kol ruuxani kol day masale diin ku tacalluqsan ay tahay isna ahlal ijtihaad uu yahay si kalena uu arkaya inuu ka aamusa aanay dee keenahaynba bal markaa laa yunsab ilaa saakitin qowl marka imaam nawowi waatan lahaa wej kale aan kasoo naqli doono imaam nawowi baa majmuuca bilowyadiisa waa muqadimaadka kitaabka markuu aadaab alcaalim walmutacallim dhameeye inuu weli bilaabin kitaabka sharaxiisa inta uu muqadimada uga dhigo masaa'il xadiidka iyo waxyaala kuba tacaluqsan kaba hadlo masalada ijmaaca ayuu ka cabiraa qowlkani ciraaqiyiintii marka la eego shaaficiyada qowlkii hore ayuu u tiiriyey waana kan lahaa ha ku kadsoomin ruux mutasaahiloo leh shaafici qowlkiisa taasi maha xujo agtiisa maaha laakiin wuxuu idha marka la eego khuraasaaniyiinta raggan aan tiriye imaamulxarameyn oo kaliya khazaliyan oo khreer khuraasaan bayno khuraasaaniyiintii weeye marka la eego kutubta khuraasaaniyiinta ee usuusha ah waxa mashhuur ku ah qowlkan ah marka la eego iyaga agtooda aan xujo maaha khazaliyana waa say doortaan oo markaa aimadii usuulka khaasatan reer khuraasaan ee shaaficiyada kala mid ahayd shaaficina waxay ka dhigeen aqwaashiisa taasi inuu u dambeysay iyaguna waa qowlkay doortaan ee laakiin dee in badan oo kale oo weliba markaan eegna madhab cinda alxanafiya waa khilaafha jiree madhab cinda maalikiya iyo cinda markaa xanaabilaba markan qowlkan odhan karna waa qowlka lagu fatwooday almadhab qowlka kaleu noqonaya kanise dee iyagana aimada aan sheegaya kuma tegay wdaliilu markaa wuxuu ihi waxa u daliila calaa maa qulnaahu sheekh qowlkiisiibuu xoogeynayaa had iyo goor niqaashka halkan uu la niqaasha dadka waa kitaab matni oo waa kooban yahay sharaxiisa haddaad eegto waxaa dhici karta inuu dhowr iyo toban kolba si uu dhigay qowl ama wej iyo ka jawaabeed uu soo dhigto isagiyo dee raggan amhaashiisa qawaadic iyo saaxib alfusuul iyo waa hadalkoo dee inay waa kutub inta badan munaadarana waa la socotaa jaanibkii jadal iyo adaabtiina waa iyo habkii dooda oo kale aimadana raggii lagu yaqaanay buu ahaaba jaanibkaasay xagga munaadaraadka iyo taa wadaliilu calaa maa qulnahu ana alcaadata caadadu waxa weeye oo waxa u daliila qowlku inuu xujo noqonayo ana alcaadata caadadu waxa ay tahay ana ahla alijtihaadi dadkan iyagu mujtahidiintii idaa samicuu hadday maqlaan waa siday caadadu tahay buu leeyahay khaasatan mansiladan diineede uu leeyahayna ay keenaysa ku xambaarayso idaa samicuu hadday maqlaan jawaaban jawaab fi xaadiatin dhacdo dhacday ama naasilo cid ay ka jawaabtay ay maqlaan xaadiadaasoo xadaad soo darisay ijtihaadu saasun kuma aamusaan taqliidkaas arrintooda may ahayn hebel baa saa yidhi oo ku daaya lama yidhaaho ee iyaguna way ijtihaadaan waadharuu way muujiyaan maa cindahum waxa agtooda ku suganay iyaguna qabaan bay muujiyaan falamaa lam yudhiruu markii aanay masaladani intay dhacday cidi ka jawaabtay ay faaftay aanay iyagu muujin alkhilaafa khilaaf aanay muujin dalla taasi wuxuu na tusaysaa calaa anahum raaduuna bidalik kolle shuruudana way yeelan dee quyuud bay yeelane inay taa raalli ku yihiin bay na tusaysaa wa amaa qablan bal markaa arrinkani waa taasoo isagu xuju yidhi waana kaa daliilkeedii inoo sheegayo wixii xujo ahayd arrin baa jirta taa hore wuxuu soo doortay inqiraad alcasri shardi inaanay ahayn khilaafkii baa soo noqday halkan inqiraad alcasrini waa masale la doonayo dadkii kalena inay gaadho wakti ay helaan ka baaraan degaan ay bal markaa wixii agtooda ku sugnayd muujiyaane halkan ma sidii unba mise way ka duwantahay masaladii buu inoo dhiganaya wuxuu idhi wa amaa qabla inqiraad alcasri bal taasi waa casrigaasi hadduu dhammaado arrinku xujada iyo ijmaacaasu noqonaya laakiin masaladii hadday dhacdo cidi ay ka jawaabto dadkii kale ay gaadho welina laakiin ay joogaan oon casrigii dhammaan fa fiihi ariiqaani laba dariiq ba halkan ku sugan had iyo goor wajaan iyo waxbaan arki jirnay laba dariiq baa ku sugan khaasatan istilaaxa shaaficiye oo kale markay waxyaalahan khilaafka soo naqlinayaan kol laba qowl bay ka cabiraan oo labada qowl imaamkaa leh shaafici buu noqon kol laba wej bay ka cabiraan oo nimankan iyagu ijtihaad heerkii sare gaadhay ijtihaadka madhabta ee masaa-isha ah cusub qowlkii usuushii shaafici iyagoo eegaya xukum siiya intay bal mas'alo kale u nadiir ahayd kaba qaataan oo kale asxaab alwujuuh kuwa ay dhahaan ayaa khilaafkooda weji iyo wej ay kaba cabiraan kolna dariiqyaa inoo yimaada dariiqaan iyo duruqiyo in badanna ha badsado kitaabkan majmuuca ah nawowde iyo minhaajkiisa iyo waxyaalaba waa ka xagga hore minhaajka markaasna khudbada kuba sheege waxa ay tahay dariiqu labadii wejna waa sheegnay labada qowlna waa sheegnay hadday duruqda oo kaliya dariiqa marka madhabka khaasatan shaafici baan sheegaya khilaaf jiro ay dadkii isku khilaafeen ama khaasatan khilaaf jiro khilaafkaas naqlintiisa la naqlinayo ama xikaayada laga xikaayoonayo ayaa kolkol habkii loo soo naqlinaya iyaga dhexdoodii ay ku kala baydhaan marka xikaayada khilaafka ayay duruq kaba cabiraan horta oo kol wuxuu odhanayaa mid markuu dee khilaafkii soo naqlinayo masaladan laba wej baaba jiru odhanaya mid kalea odhanaya madhabtii bay ka wada hadlayaane meye laba wej ma jire waa wejka keliya marka maxay isku khilaafsan yihin khilaafkii meesha jiray soo naqlintiisi iyo soo xikaayadiisii bay ku kala baydheen taas bay duruq yidhaahaan bal markaa inqiraad اlcasri laba dariiq baa jira xagga khilaafka jira soo naqlinteeda waana tan eeg min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mid a min qaala ku yidhi laysa ma ahaanin haddaan inqiraad اlcasri dhicin ijmaca sukuutigii kii hore waa ka duwan yahay bixujatin xujo ma aha waa tan wejan waaxidan layskumaba khilaafsana wej keliya isaga xujaba maaha khilaafna ma gelinayna halkaasaa barhkood ay yidhaaheen ومنهم من قال وxa kaba mid أصحاaبtii mn ku yihi هuوa عalى وجهayni maya haddii انقiراaض الcصr shardinteedu iجmاعa سكوutigana laba wج baa jiro oo labadii wجe horaynu soo marnay una kالإجmاع min جiهaة الqول والفiعل isagoo lamida iجmاعi ama qwl keliya laysku wada raacay ama فicil keliya laysku wada raacay iyadoo taa la eegayo labadii wج baa jiro انقiراaضku waa shardi iyo shardi maaha qowlka kalena waxay leyihi maya iجmاعi waa ka ضaciifsan yahe noocii harkaa kani waa dani ee kii maha qaطiga ah saa daraadeed inqiraad alcasri waa loo shardiyaa si waqti loo helo masalada aada loogu rogrogo aada loogu ijtihaado waa wej keliga markaa khilaafkii madhabta jiray jaanibkan soo warintiisii iyo soo naqlintiisii ayay laba siyood usoo naqliyeen meesha khilaaf baa jira iyo khilaaf ma jiro oo khilaafku waxaana u jirinba inqiraad baa shardiya hadal kalena maba jiro iyo maya labadii wej baa soo noqonaya marka waa xikaayadii khilaafka madhabta taas buu duruq kaba cabiray ama laba dariiq kaba cabiray wallahu subxana wa tacala aclam سبحaنك اللهم وبحaمدiك bal xadiiثkii ama umuurihii aan halkii aan yar eegaynay kolley casharkaan ka baqanaya hadhow inaan meel aan ku joojiyo waayo saaka waan yar kaadinaynaa in sha allah toddobaadka dambe baan eegaynaa bilowyadiisa haddii ala idhaha bab ma yaصix min اlإجmاع وma laa yaصix وman يuctabar qowlh وman laa يuctabar ijmaacii baan ku soo jirnay oo ijmaacu wixii uu ku xasiilaya casharkeennii shalayta uu ahaa bal maantana kollay ijmaacii buu jaanib kale adigu aan kaba eegaynaa oo ijmaaca dee waxaa ijmaac barhkood ay sheegteen laakiin haddana ijmaac lagu tirinahayn iyo dee wixii ijmaacan aan soo xadaynay aan soo aragnay ah taasba ayuu baabkeedii yahay cidda qowlkooda halkan la ictibaarinayo ijmaac ahaan dee qowlkiisu ay tahay la taxgelinayo ee hadduu isagu khilaaf ka keenay ijmaaci aanu xasilahayn iyo cidda aan iyaga qowlkiisu dee aanu halkan ictibaar lahayn oo khilaafkiisa iyo wifaaqiisu midna aanu ijmaaca raad ku yeelanahayn bal qolooyinkaas buu imaka baabkani uu yeelaa dee kolley dhowr fasalna uu yeelan doona haddii ala idhaha isagoo casharkan nooguma dhammaanaya baabku waclam waxaad ogaataa buu yidhi ana ijmaaca saa'iri اlumami ummadaha intooda kale ijmaacoodu oo siwaa haadihi اlummati ummadan muxamadiyada aan ahayni laysa bixujatin xujo maaha ijmaacan xujooyinkaa sharciga kaba mid ah adiladii sharciga kaba midi waa ijmaaca ummadeennan dee dadka dhammaan maaha ummadoo dhan waxaa loo jeedaayo waa intoodii mujtahidiinta ahayd itifaaqoodii iyo ijmaacoodii weeye ama ummadda iyaga aynu soo maray in fardi kasta oo dee afraadooda kama mida cilmi iyo taqwo iyo warac mansilada uu ka gaadhay adigu aada ha uba sarraysee cismo khada uu ka dhowrsoon yahay oo uu la odhanayo khada kama dhaca taasi ma jirto iyada cismada gaarka ambiyadii unbaale laakiin marka la eego ummaddu ka majmuuc ahaan dee had iyo goor daa'ifo xaq ku taagan baa jirta in gees kale dalaalo iskuma wada raacayaanoo markaa majmuuc ahaan iyo ummaddu ka guud ahaan inay wax baadila isku wada raacdo taas cismo ayaa jirta iyo intaa lagaba xafiday ummadeennan ummadaha kale laakiin taa ma laha saa daraaddeed kutubtoodiina in badan waabay taxriifiyeen marka ijmaacooda ay ijmaacaan isagoo xujadan ma aha ee wuxuu ku kooban yahay ijmaacan xujadii ijmaaca ummadan maxamediyada wa qaala bacdu nnaasi dadka barhkood baa waxay dhaheen ijmaacu kulli ummatin ummad kastaba ijmaaceedu xujatun xujo weeye oo ummad kastaba ijmaaceedu xujuu noqonaya wahuwa ikhtiyaaru sheekh abi isxaaq alisfiirayiniyi sheekhaas abu isxaaq la yidhaaho nisbadiisuna isfiiraayiin magaalada la odhanayo muduntii khuraasaan ka mida loo nisbeeyey ayaa doorashadiisa ay tahay kollay tarjamadii oo aada u kooban xagga hoosuu inooga dhigto ibraahim ibnu moxamed ayaa la yidhaah kollayna rag baa jira abu isxaaqyada intay ku shoorobeen xaggan madhabta shaaficiya a'imo aada u heer sarraysana ahaa mid kastana ibraahim baa la yidhah dee sheekhan kitaabkiisaan haysanay isna waa ibraahim ibn abu isxaaq ashiraazi iyo abu isxaaq isfirayinigan aynu hayno oo isagana ibraahim abu isxaaq almarwasi oo isaguna aimadii waaweyneyd xagga bal marka la eego fiqahaaniya taas xagga madhabtana oo labadooda abu isxaaq ashiraasi baana u wada dambeeye bal ayaa jira kani waa ibraahim ibnu moxamed abu isxaaq caalimun bilfiqi walusuul kolley xadiidkana in aqoon sare u lahaa buu hayo majaalis imla oo dee uu yeedhiyo markaa badnayd baaba jirtay raxala ilaa khuraasaan oo bacda anxaai lciraaqi fashtahar kana hiqata fi riwaayat alxadiid adigu waa nin marka la eego si ay dahabiya kaba cabiraan iyo amhaashiiba xadd alijtihaad gaadhay waa nin marka la eego heerka iyo aqoonta uu joogay xadd alijtihaad gaadhay aljaamic fii usuul اdiinna waa kitaab adigu markaa usuul اdiin iyo araddu cala lmulxidiin oy dahabiya soo naqriyaan shan mujalad inuu yahay iyo dee kutub kalena waa leeyahy bal adigu waa nin waa kaa waqtiga uu dhintay afar boqol iyo sideed iyo tobankii hijirada oo kolley waa nin siyaro calami nubala iyo dee taariikhul islaam ka weynee dahabi leeyahay iyo ama albidaaya wanihaaya ha noqoto ama kitaabka kale isna fiicane uu leeyahay ibnu kathiire dabaqaatu shaaficiya ama taas oo kale ayuu leeyahay dabaqaatu shaaficiya dee adiga kutubta baabkaas oo dhan tarjamo ku leh xataa raggii tarjameeye waxaa ka mid ah xaakimi naysaburi oo aadna u ammaanay isagoo saddexiyo toban sanadoodna waa ka geeri horeeye laakiin de waa mansilada uu waqtigaa lahaa iyo qarnigii afraadba waxaana tarjamadiisa siyar uu ku leeyahay xaakim ay kasoo naqliyaan qolooyin kalena markii uu ciraaq ka laamay naysabur oo kale in looga dhisay madrasad aan dee horteed mid lamida la dhisin loo dhisay oo kolley taasna waa arrin faa'iido muhima oo xaggan madaalistan bilowgeedii waxaa inay qarnigii afarna jireen kolley inoo tilmaamaysa waayo badh culimada qaar baa yidhaa nidaamulmulk ayaa madaaristan la dhiso dee halkii masaajidii wuxuu lagaba aqri jiray madaaristii la dhisee markii dambana dee culimo iyo dalaboba ay loo qorayba waxdii ay kuba noolaan lahaayeen taas si waxay nidaamulmulki iyo waqtigiisi kaba bilaabantay ee qarni horteed inay jirtay oo madaaris ay jireen bay adigu kolley cibaarada ama tarjamadiisa waxyaalaha inoogu suganna ay tilmaamayaan bal adigu ninkaas ama sheekhaas baaba ikhtiyaarkiisa taasi ahayd laakiin wadaliilu waxa u daliilo calaa fasaadi dalika kolley waxyaalaha qariibka ay sheekhan kasoo naqliyaan ee kutubta inta badan tarjamadiisa ay xusaan ama ay sheegaan waxa kaa mida bal dee masale usuul oo inoo dambaysana taasi waan arki doonaa laakiin umuuraha dee iyadu taas qariib maahe laakiin waa hadaladiisa uu kaba cabiraya dee culimmadu ay markaas soo naqliyaanba masalada xaggan karaamaadka awliyada inuu inkiray say culimmadu yidhaaheen waana muctasilo wax lagu yaqaanay oo isagoo kaba cabiraan dahabi iyo وهذه زلة كبيرة وكبا عبرين زلة وينتهي إنكار كاس أو يسوي حقوقه وإن دعاء إن دعاء الله أقبل إياه وحيالها كرامات إنه يهي إيه أنا أنت واحد أبصن إياه وحيالها أنا كرامات كود النقون هين ewa taa dahabiya kaba cabiraan zallo kabiira inay taasi tahay waana wej qariiba oo isaga laga soo ama wax qariibo laga soo naqliyo wadaliilu calaa fasaadi dalika haddaba inaan ijmaaca ummadeenna mooye ummadaha kale ijmaacoodu xujo aanu ahayn oo qoladan tidhi ijmaacu kulli ummatin xujana qowlkoodu qowl suu kaba cabiray faasida uu yahay taas waxa u daliila maa bayanaa wixii aan soo cadaynay oo ah ana alijmaaca ijmaacu inamaa saara wuxuu noqday xujatan xujo wuxuu ku noqday fi sharci maaha wax caqliyiya masale caqliya maaha waa xag masale samaac ku xidhan fi sharci waa macnaa biariiqi sharci weeye waa kitaabka iyo sunnaha ina tusay ijmaacani inuu xujo yahay xaggaas bayd washarcu sharciguna lam yarid muu soo aroorinoo ilaa bicismati hadihi lummati ummaddan inay dalaal isku raacday in ilaahay ka xafiday oy taa ay dalaal inay isku raacdo iyo baadil macsuumo ka tahay mooye wax kaluu ku soo arooriya ma jirto sharcigayna ijmaacuna waa daliil adigu xujiyadiisa aan ka qaadanayno xaggii qur-aankii iyo xadiidkii waxa cismadan ama waxa weeyaan dalaal in la isku raaco laga dhowrsoon yahayna dee sharcigu ummadeennan unbuu u sheegayo ummadihii kale kuma sugna oo ummadihii kale umay soo aroorin arrinkaasi fawajaba markaa waxa waajib noqonday ama dee sugan jawaasul khada'i khada banaanideed iyo baadil inay isku wada raacaan oo dee waa kuwa iyagoo aad iyo aad u badan xataa kutubtoodii intay taxriifiyeen wixii ay taxriifiyeen qowlkoodu noqday khada banaanideed calaa man siwaha min alumam ummadaha kale in dee inay khada isku raacaan inuu ku bannaan yahay oo ka ummo ahaan iyo ka majmuuc ahaanna wax cismo oo jaanibkaas ah aanay iyaga u sugnaanin ayaa meesha jirta weeyaan oo dee inay sharcigu wuxuu inoo caddeeyen ummadeenna ayaana khaasiyada lahayd kuwa kale ma laha bal taasi waa mid oo kolley waa masalo iska dhow faslon wa ama hadihi lummatu ummadan faijmaacu culamaa'i kulli casrin zaman kastaba culimadiisa ama markaa waxa weeyaan culimadiisa ijmaacoodu oo minhaa min hadihi lummati ummadan dee culimadii kaba mid ahayd ijmaacoodu xujatun xujo weeye cala alcasri aladii bacdahum zamanka iyaa ka dambeeya ayuu xujo ku yahay waa masalo kaloo dee iyada fasalkanba gaar ahaantiisa uun uu dhigtay waxa ay tahayna ijmaacii waan soo aragnay dee kolley ijmaacka ugu horeeyana waa ijmaacii saxaabada waxa weeyaan wixii iyaga kaba dambeeyey cusurtii kale ahna dadkoodii ahlal ijtihaadka ahaa haddii ijmaaca aynu soo maray ee dee bal maalan khaasatan ijmaaca dee sariixaha uu kaba dhaco iyagana dee saa ijmaaca saxaabadu uu daliil iyo xujo uu yahay ayaa dadkii ka dambeeyey ee mujtahidiinta iyo culimada ahaana ijmaacoodu xujo uu noqonaya oo markaa macnu waxa weeyaanu ijmaacu kuma koobna fatro mucayano oo fatradaa kol hadii lasoo dhaafo si saxaabadii oo kale ijmaac dambo guntamaya aanu jirin ee casri kastaba ayuu kaba cabiray ijmaacooda horta waa jira waa guntamaya welibana markaa uu guntamana dee intii mujmiciinta ahayd iyo wixii la joogayna xujuu ku noqonaya cusuurtii ka dambaysayna xujo aan la nasakhahayn weeye oo lama nasakhayo lamana bedelayo oo ijmaaca lama nasakho ee xujuu dadka ka dambeeyey cusuurta ka dambeeyana taas buu noqonayaa saa daraaddeed baan saan ijmaacii saxaabada u xujaysanayno ayaan kuwii taabiciinta atbaacu taabiciinta culimadii ka dambeeyey wixii ay isku waafaqeen aan ognahay inuu ijmaac yahay waa tan loo xujaysanayay in daliil kale markaa loo baahnayn kol haddii ee meeshii ijmaac uu jiro haddaba taa weeye bal markaa taasi waa qowlkii uu inoo horraysiiyey dee culimada guud ahaan ay qabeen wa qaala daauudu daa-uud baa wuxuu yidhi waa imaamka macruufkan garanayno ijmaacu hayri saxaabati asxaabta wixii aan ahaynba ijmaacoodu laysa bixujatin xujo maaha ijmaacan xujadii waa kaa saxaabada uun iyaga dad koobanaynu ogaan karna ahaa qowlkooda oo awqaada qaarkeedna meela ku urursanaa hadday baaheen in la og yahay unoo dee la ogaan karo ama dadkii ka dambeeyey way bateen way dee markaa baaheenna dhulkiina way ku baaheen waxaa dhici karta inaan laba ogaan karin waana ti hadda aynu soo maray iyo bal qolooyin kaleo iyagu lahaa tasawur kaba diidaya ama inqiaad ama in la ogaadee bal adigu saxaabada mooye dad kale ijmaacooda ijmaac maaho dee inta badan ijmaaci wuxuu leey waa mustanad ama waa tawqiif cidda tawqiifkii iyagu u joogtay ee markaa iyagu waktigaasna xaadir ahaa dee umuuraha tawqiifka iyo umuuraha samciguna saxaabaday ahaayeen markaa koodun baa xujo ah dad ka dambeeya ijmaacooda xujo maaha wdaliilu calaa maa qulnaahu wuxuu uhi sheekhu waxa u daliilo waxa aan nidhi oo maxay ah ijmaacu culamaai kuli casri minha xujat cala alcasri aladiina bacda minhu ijmac dee casri kastaba culimadeed culimadiisa dee ahl alijtihaada ijmaacooda uu xujo yahay waxaa u daliili qowluhu caza wajal wman yushaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lah اlhuda wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi ma tawalaa aayadda aynu soo maray weeye oo wuxuu ihi walam yufariq muu kala qaadin macnuhu waa maxay lafdigan waman yushaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina halkaas baa dee inay istidlaal iyo xujiyada ijmaca culimadu ay yidhaaheen wasaynu hore usoo maray waa laga qaadanayaaye lafdigan man waxaynu saynu soo maray siyaaqda cumuumkuu ka mid yahay marka wuxuu ku dhacay saa uu saxaababa ugu dhacayo ayaa ciddii ka dambaysayna lafdigani cumuumkiisa waa ku shamlinayaa oo dee maka cibaaradan ama siiqadan man waa siyaaqdii cumuumka marka maxay tahay waa caamun fi saxaabati wa gayrihim min almu'miniin saxaabadii iyo ciddii ka dambaysay ee mu'miniinta ahaydba lafdigani caam buu kuba yahay oo dee ciddii sabiilka mu'miniinta ee sabiilkoodaa iyadu khilaafta ee raaci weyda waa inay dee bal maalan waaba tan waciidkani u yimi oo macnuhuna waa in sabiilkoodoo la raaca waajib yahay markaa wixii ay ku ijmaaceenna waa sabiilkoodii haddaba siiqadani cumuumkeedu dee cusuurtiiba way ku wada dhacaysaa saxaabadii iyo ciddii ka dambaysayba taas buu walam yufariq ugaba jeedaa bal cibaaradiisa sharaxayd wahada caamun fi الصaxaabati wagayrihim min almu'miniin bal taas iyadu waa mid wdaliilu calaa maa qulnaahu qowluhu iyo wa qowl nabiyi suu isagu ka cabiray muxuu yihi bal qowl nabiyi salى اllahu عalيه wasalam waa cibaaradiisiia laa yakhluu casru min qaa'imi lilahi bxuja zamano kama marhnaanayo mid isagu u qumaya ilaah daraaddii ama dee xujo u qumayo ah kii xujada caddaynaya xaqa kuba taagnaa zamano kama marhnaanayo oo haddii dee waxa weeye ijmaacu aanu xujo ahayn oo kale oo dadku ay dalaal isku raaci karaan arrinkana meeshuu ka bixi lahaa waxaa la heli lahaa zaman aanu jirinba cid iyagu bal matalan u qumaysa xujadii sharciga iyo taas u qumaysa waa intuu daliishadee sharaxiisa aad buu uga fiicnaa halkan oo sharaxa kaba fiicnaayo ee wuxuu halkan daliilka kaba dhigay xadiidkii horeynu soo maree laa tajtamicu ummatii calaa dalaala iyo umuurihii kale oo aanu matniga inoogu sugnaynee sharaxaanta marka hore uu kusoo horreysiiyo axaadiid kale ah oo intuba soo aroortay buu taas xujada ka dhigo aayadda raaciyey halkan waxaay raqamka labaad ku qabteen qolooyinkan kitaabka inoo soo madbaceeyey lam najidhu bilafdihi lafdigan ah laa yakluu casru min qaa'imin lilaahi bixuja lafdigan maanaan helin oo lafdigiisaasun markaasaa waqaala alkhumaariyu fii takhriiji axaadiidi kitaabi lumac safxadaas laa asla lahu isagu waa hore ayaynu khumaari maalin dhaweydna waxbay ka soo noqonayeen kitaabkiisana kolley iyo bal waan ka yar sheegay marka horeba weliba siday ku fiicneeyeen waa wuxuu matnigay la madbaceeyeen takhriijkiisan iyo matni dabacaadka qaarkood baa la madbacaysanoo kutubtan takhriijka barhkood kolkol kitaabkii oo takhriijkii un gooni loo madbaceeya kitaabkii u axaadiidkiisa takhriijinayey dee matnigii ama kitaabkii uu takhriijinayeyna ani la socon oo kolba wa qowluhunoo dee markaa taasi laakiin kuwa waa dee habka ka yar fiican waa iyadoo la israaciyan siuu ruuxu uu arko kitaabka la takhriijinaye dee kitaabkii takhriijinaye ayaa wuxuu leeyahay asal ma laha ayuu ka cabiray intaas kumudayna kolley wuxuu raaciyaa kumaari waxa la macno ah oo macnihiisa aan ka qaadanayna ama macnahan keenayo oo aan kaga maarmaynaaba isaga abu da-uud iyo dabaraani iyo xaakim iyo xadiid ay wariyeen oo abu hurayre xadiidkiisa ahoo ah إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها waa xadiid xaakimna saxiix yeelo oo casr kastaba ama qarni kastaba madaxiisa ilaahay mid diintiisa doontooda u cusboonaysiiya in ilaahay dadka uu soo saarayo dee kuwa mujadidiinta iyo aimaduna quruntii kala dunayd ay tiriyaan balqolooyinkii ay u arkeen inay mujadidiin ahayn haddii fardi laga dhigo haddii dee jamaaco laga dhigayna kolley majmuucun baa la heli waqtigaasi bal adigu horta xadiidku saa inoo sheegay weeye xadiiaan dee ma hayno sheekhuna insharaxiisa kol san oo kale ayuu u daliishaday u daliil ahaan usoo qaatay isagoo weliba jasmiyey meel aan kaba dheerayna iyadoo uu maalan had iyo goor dee niqaashka iyo ayaa badan kitaabkiisaa ku badan oo cilmigan usul baaba la yidhaha waa cilmu suuq ghazaali kaba cabire istawaja fiihi alcaql wanaql naqligiina waa laga hadli haddana mabaaxis xaggii bal maalan dee tan jadalka iyo munaadarada iyo niqaashkan caqli iyo umuurahaasna waa iskaga badan yaho labadoodii baa ku wada socdeen ayaa niqaashyadiisa badnayd ee meelahanba ahaa ayaa mid kamida wuxuu ku sheegay inuu uu daliishaday cidda qowlkaalihi ay hadalkan soo qaateen markaasaa muxuu raaciyey waxaa lagaga jawaabayaa hadda waa meel la isagaaba jasmiyey laakiin meel kale أنا لا نعرف هذا الحديث فيجب أن تثبتوه ليعمل به xadiidk maba garanayne waxaa waajib horta bal cidan haysatee daliishanaysa inay sugaan iyo xadiiaan u sugan si loogu camal falo bal markaa taasuu kaba cabiray istidlaalna meel halkaa ka horeeyay san oo kale ayuu weliba isagoo halkan waruwiya buu yihi imay waqowl nabiy way jasmisantay tan jasmiyo yihi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ayaa dhacdayno bal calaa kulli xaalin lafdigani lafdi inoo sugan maahe sharaxa wuxuu daliishaday waxay yihi xadiisyada aynu midkood soo maray ee ahaa ummaddan inaanay dalaalo ku kulmahayn oo kale iyo ayuu daliishaday kuwaasaana dee daliil ahaan noqonayo raacaya ayaddii arrin kale oo dee bal maalan isagoo ah caqli ahaan waliannahu itifaaqun arrin kale waxa weeye oo waxaa kaloo iyadana ina tusaya in ijmaaca aanu ku koobnayn ijmaaca saxaabada liannahu ijmaaca dhacaa itifaaqun itifaaq weeye min culamaa alcasri casriga culimmadiisa xaggooda kaba ahaaday oo calaa xukmi alxaadidati dhacda iyo wax soo dariyo masalaha xukumkeeda isku waafaqeen oo fa ashbaha saxaabata haddii saxaabadii xujo ay noqotay inay dee iyagoon mukhaalif jirin xaadise ku timi ay xukumkeedii isku raaceen dee dadkii ka dambeeyeyna haddii xaadise ku timi xukumkooda culimmadu iskuba raacaan waa la mid wax farqigo udhexeeyaa ma jiro koodii buu shabahayaayoo saa daraaddeed xujo weeye bal markaa xaasilka fasalku waxa weeyaan daawuud khilaafkiisa haddaan dayno ama dee aan qowlka daawuud ka tagno culimmadii kale qowlkooda aan qaadano ijmaacu kuma koobna kii saxaabada ee casri kastaba hadday suurtagal noqoto oo dadkiisii la wada ogaan karo oo la wada gaari karo bal maalan ijmaacoodu waa guntamaya xujona uu noqonaya faslun wayuctabaru de markaa da waa ijmaacaa guud imanka majaamic baa jirta dee fiqiya oo wadamo dee bal maalan laba majmac baa ugu waaweyn marka la eego xagga shuhradoo majmacan raabidada raacsan ee almajmac alfiqhi oo kaas alislaami oo raabidada raacsan iyo majmacan mu'tamarkan islaamka raacsan ee imaka adugu cunwaan magaciisii dee dee baryahan dambe markay badeleen almajmac alfiqhiyu dawliyu ay kaba cabiraan oo midna maqarkiisu juddo yahay ama jidda midna uu yahay maka maqarkiisu kolley dee waanay jiraan bilaad kala duwan iyaguna majaamic gaaroy leeyihiinoo ay kaba mid tahay dee hindiya ay kaba mid tahay ay kaba mid tahay malaa dee iyaduna marka la eego oroba iyo america iyadna dee majmaca markaa fuqaha shariica bi america waa jiraan marka waxyaalahaasoo dhan kolley dee faa'iidaba weyn bay keenaan oo masaa-ishan casriga way baxdiyaan oo buxuufta dhan baa laga soo diyaariyayo qaraaray soo saaraan markaa wixii bal ay qaraar ama aqlabyaha ku soo saareen ama ha isku waafaqeen in oo khaasatan waxyaalahan dambe soo cusboonaanaya had iyo goor dhacayana ama iqtisaad ha noqoto ama waxyaalo kale haba noqoto dee kolley jawaani badan bay yeelanaysaa marka la eego diraasaadkay ka samaynayaan iyo umuuraha buxuusta iyo haddana marka muddo la kulmo ayaamo la kulmay oo buxuuhtii guudaan si adag loo niqaashayo ugu dambeyn ay qaraaro soo saarayaan kolkol haddii arrintu ay u caddaan weydo suuradaasna ay dib u dhigayaan waqti kale si bal buxuuhtii loo sii wado welibana ay kala qaybgelayaan markay wuxuu aanu dee ahaynuun masalo fiqiyooga aan caadi ah ee masale ama iqtisaad ku tacalluqsan dee hal dhowna xukunkii shareecada loo baahdo ama dibi ku tacalluqsan ama waxyaalo kalena ciddii waxaan aada aqoonta u lahayd baa la martigeliyaa iyaguna ka qayb qaata si ay suurada u caddeeyaan horta waa muhim laakiin waxaan leenahay haddana dee culimmadii oo dhammi meeshii kumay kulmino walow dee ay tahay waxyaalo tixgelin loo ijtihaad jamaaciya aan odhanayno waa ijtihaad jamaaciya oo ruuxa keliya iyo in yaroo kooban oo meel joogta oon diraasadaasoo kale aan samayn wixii ay gaadheen kuwani waa ka roonaanayaan oo waan ka horraysiinayna aan odhanayno jaanib tarjiixun ay tahay laakiin haddana ijmaac maaha waayo waa daa'ifo culimmadii ka mida uuna maaha waxaa dhici kartana bilaadaasba ciddee raggan bilaada qaarkood kaba yimid dee dad kaba mudnaa inay bilaadiina kuba dambeeyaan oo waa muhim tarjiixna way noo geli waana wax bal maalan ay tahay ijtihaadkii fardiga ahaana dee ka horeynaya ee laakiin ijmaacu waa ijmaaca guud inuu noqdo waxyaalaha jira imaka dee iyagu ijmaac gaara maaha sida dee ayna meelaha inoo soo socota baan arki doona magaalooyinka qaarkood oo barhkood ay ijmaac sheegteen aana ijmacayn laakiin de waa shay muhiimaan leeyahay oo ay tahay inaad looga faa'iidaysto ruuxuna uu laabmoon faslun wayuctabaru waxaa la ictibaarinayaa fii sixati اlijmaaci ijmaaca sixadiisa waxaa loo ictibaarinayaa itifaaqu jamiici culamaaءi اlcasri casriga culimmadiisii dhammaantood isku waafaqooda cala اlxukm xukumkii ay isku waafaqayaan oo markay noqoto ijmaac bal xujiyadiisii aan meel dhigano inuunu bal markaas saxaabadii ku koobnayna taasna marka aan taasna haysanon qaadano haddana dee ciddii markaa casrigaa ku sugnayd xaadisadu markaa ay dhacdayna ahl alijtihaad ahaa waayo nin mar dambe haddana heerkooda soo gaadhay mar tirsanaanayo xaadisadu markaa ay dhacdayna ahl alijtihaad ahaa dhammaantood baa qowlkooda loo wada baahan yaho ijmaacu taasuu noqonaya ee haddii barhkood haba yaraadeena khilaaf meesha ay ka keenaan masaladu weli waa masale khilaafiyun bay ahaan oo taas buu leeya waxaa la fiirinayaa inay dhammaan culimadii oo ujeeddadu intii badnayd ayaaba isku raacay mid ama laba ama saddex ama indee kaba roono laakiin yar ayaa iyagu masaladii aan ku raacin oon ku waafaqin oo ijtihaadkooda uu ka iyaga ka dunaasiyay kuwa kale ijtihaadkoodu uu ahaa lam yakun dalika ijmaacan ijmaac ma noqonayo waa tan culimada horeba marka laynoo soo naqliyo jumhuur lculamaa iyo waxyaalaha laga soo naqliya waa marka khilaaf meeshii jiro haddaba haddii intii kaloo dhammi intay isku wada raacda bacdigood xataa bacdigaasi midba ha noqdo dee ehel u ah ijtihaadkii haba noqdee uu khilaaf kaba keeno masaladu ijmaac ma aha lam yakun dalika ijmaacan qalla yaraada almukhaalifuuna kuwan khilaafsanan ee dadkii kala khilaafay aw kasuruu bataa kol haddii meeshii khilaafo soo galo ijmaac meeshii ma jiro waqaala bnu jariirin waa imaamkii aynu horeba usoo maray ama aan u baahnaynba tacriifka shahiirka ah ibnu jariir wuxuu yihi maxamed idaa khaalafa alwaaxidu mid hadduu khilaafo iyo walitnaani laba ay khilaafaan oo intii kalena gees ay isu raacdo kaana ijmaacan mid iyo laba khilaafkiisu waa shuduud baan ku tirinaynaa waa qowl shaado oo qiimo uma dee waxba lama ictibaarinayo ijmaacii ma dhaawacaya taas kolleyna dee ijmaacaduu soo naqliyo ama markuu leeyahy waa laysku waafaqsan yahay dariiqiisa buu ku socdaa haddii mid iyo laba waxa khilaafsani yahay isaga wuxuu ka dhigayaa dadkii kalena ay gees isku raacaan qowlkani waa shaad buu leeyahay marka ijmaac bay noqonaysaa sheekhu markuu sharaxa kasoo naqlin hadalka ibnu jariir waxay cibaaradiisayd idaa khaalafa rajulu yakunu ijmaacan wain khaalafa akharu min dalika laa yakunu ijmaacan oo cibaarada sharaxuna ay yar keenayso mid keliya inuu tan ku koobaya hadday mid ka badnaato waa say cibaaradiisu ahayd inuu qabo inuu ijmaac yahay dee meye khilaafkooda aanu ijmaac noqonayn haddii mid uu ka bato ciddii mukhaalifiintayd laakiin tan way soo naqliyaan matiga inoo taalla waayo cibaarada sharaxa waxay keenaysay laba hadday yihiin kuwa khilaafku xaggooda kaba yimi ijmaacu inaan u guntamayn laakiin cibaarada matig waa mid iyo laba hadday khilaafku xaggooda ka yimi ijmaacu waa guntamaya kolleyna arrinku waxa weeye waxyaalaha uu xujaystay waxaan ciddan aada u kooban qowlkooda loo ictibaarinahayn dee waxa weeyaan ruuxaas buu leeyahay dadkii kale khilaafay isagoo keliya ama laba ayin shuduud buu laba yimi waadna ti aynu soo marnay waman shada shada fi naar oo shuduudku waa wax la isu diidayo taas buu yihi abu isxaaqi marka dhaweyd aan soo marnay abu isxaaq lisfirayini kolkol halkan sheekuu kaba cabiray in badan ustaad bay kaba cabiraan isaga ruknudiin abu isxaaq ayaa wuxuu yidhaahaba maanta ibnu jariir oo kale imaka hadalkiisii markuu soo naqliyay inuu taa shuduud kaba dhigay sababtuu u celiyeyna ay shuduud tahay ayaa wuxuu leeya ibnu jariirba maanta dee dadkii kaleo dhamme hadday qabaan in ijmaacu marka laysku wada raacan uu guntamayo haddii mid ama laba ay masalada diidaan ijmaacii waa xasilay oo aan intaasi ijmaacii raad ku yeelanayn dee culimadii kale isagii waa ka gooni maanta isba oo de culimadii kale intoodii kale hadday leeyihin maya waa itifaaqu jamiici culamaa lcasri isagana uu halkan yihi maye mid iyo laba dhib ma laha oo ijmaaci waa guntamayan iyadoo mid iyo laba khilaaf kaba yahay jamaacadii kale se yidhaaheen buu masaladii isagiiba kaga gooni noqdo marka waxay noqonaysaa haddaad isaga daliilkiisii xagga kale ugu gadino oon isagu dib uguma soo celino qowlkiisan khilaafkiisan maanta inaan la ictibaarin oo laba idhaaho dee ibnu jariir unbaa masalada khilaaf ka keenaye in bal maalan culimadii kale kol hadday gees kale isu raacday qowlkiisa shaadabo markaa waa siu isagu dee tan u dhigtay uun xaggiisii masalada marka la eego looba ictibaariyo oo isagii la idhaaho markaa qowlkiisii maanta halkan ictibaar ma laho ijmaac baynu haynaa ah inaan waxa weeye isku raac laysku wada raacaa inuu ijmaacu noqonayo haddii mid khilaaf kaba keeno aanu ijmac noqonayn waa marka daliilkiisi un xagga kale u dhigno haddaba wabnanaasi dadka waxaa kaba mida man qaala ku yidhi waa kuwo kale in kaana almukhaalifuuna kuwa iyo khilaafka laba yimi hadday yihiin aqala cadadan min almuwaafiqiina oo kuwani waabay mid iyo labadii way ka badiyeen dadkan iswaafaqay way ka tira yar yihiinuun kuwan unbaa ka badan iswaafaqay iyagu haba bateen iyagube lam yuctada bikhilaafihim sawaad lacdan baa la raacaya jumhuurtaa la raacaya dee kolley mukhaalafatu ljumhuurna waxay leeyihin wax sahlan maaha marka qowlkoodii laba ictibaarinayo ama khilaafkoodii kan ijmaacun baa lagaba dhigin wa qaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen in kaana intaba u wada radin doonaa sheekhu oo dhammaan gees buu isu wada raacin doonaa aqwaashee in kaana almukhaalifuuna oo wax keliyuu daliil uga wada dhigi doonaa in qowlkan uu ku radiyo ama fasaadkeeda ayna tusayso in kaana almukhaalifuuna kuwan mukhaalifiinta hadayin cadadan cadad laa yaqacu aanu xasilayn alcilmu cilmi bikhabarin iyaga warkooda lam yuctada bih lama tirsanayo lama ictibaarinayo khilaafkooda oo kana muxuu yihi qowlkan dadkan iyagu culimadii kala khilaafaan eegaynaa haddii tiradoodu ay badan tahay oo halkii tawaaturkii tiradan kuba soo maray ay tahay oo dad marka la eego sayiin iyo badnidooda iyo caadadu ay fogeynayso inay dadka intaa leegin been isku raacaan oo hadday war inoo sheegayaanba warkaasi uu yaqiin inoo faa'iideyn lahaa cilmi inoogu xasila cadad tawaatur ay gaadhaan khilaafkoodii waa la ictibaarinaya laakiin hadday aaxaad kuwii lagu tirinaya yihiin dad marka la eego aanay dee caadadu mustaxiil ka dhigayn inay been iskuma waafaqaan ama warkooda ay noo sheegaan iyo riwaayadoodu aanay dani inay faa'iidaysa mooye cilmi aanay faa'iideyn inay tawaatur gaadheen hadday yihiinna ictibaar ma yeelanayse dadkan kalun baan raacaynaa kaba badan oo min annaasi man qaala dadka waxaa kamida kuwa yidhi idaa ajmaca ahlulxarameyn labadii xaram hadday ku ijmaacaan wax waa makata walmadiinati maka iyo madiina labaduba khaasiya aanay kuwa kale lahayn bay leeyihin oo dee xaramkii maka beydkii ilaahay baa kuba sugan waa buqcadii dhul uguma fadli badnayd waa halkii diintu kaba bilaabantay rasuulkii ilaahay ku dhashay bicsadu ay timi asxaabtii ugu horreysay iyo dacwaduba ay kaba faaftay in gees kalena madiinana waaba halkii rasuulkii ilaahay usoo hijrooday degay waxyuu kuba soo degayay dowladii islaamku kaba dhisantay asxaabtu ay isuguba timi rasuulkii ilaahayna uu kuba wafaaday khaasooyinkaasay leeyihin marka haddii labadaa culimadoodii ay wax ku ijmaacaan beledadii kale haba khilaafsanaadeen beledka kale khilaafkiisa ma ictibaarinayno iyagaa khaasiyadaasay leeyihiinoo ijmaacooda wixii isku waafaqan ijmaac baan kaba dhagaynaa taas waa mid idaa ajmaca ahlulxaramayn waa qowl walmisrayn iyo labadii magaalo almisrayn waaba kan ku tacriifiya haddii aanu inoosii cadayna labada misri markay leeyihin waxay noqonaysaa waa labada magaale albasrati waalkuufati waa basra iyo kuufa hadday iyaguna isku waafaqaan wax lam yuctada bkhilaafi ayrim kolley laba qowl bay kala noqonayaane dadka kale khilaafkooda ma ictibaareen oo tan kalena waxay leeyihin labadani waa laba magaalo dee islaamka dhexdiisaa la dhisay cahdigii cumar baa labadoodaba la dhisay markii ciraaq la furtay saxaabadii baaba degay oo dadkii degay walow saxaaba cid aan ahayni ay jirtay haddana saxaabadii jihaadada halkaa u tagtay baaba degay awlaaddii saxaabada kuba kordhay ku koray bal marka waxay leeyihin khaasiye aanay dhulka kale lahayn bay lahaayeen iyo magaalooyinka kaleo waxay isku raacaan itifaaq buu noqonayaa oo khilaafka meelaha kale markaa lama ictibaarinayo taasna waa qowl waqaala malikun malik baa wuxuu yihi waa masale dee aada u shahiiratan dambe idaa ajmaca ahlulmadiinati isagu maka waa ka saaro reer madiina hadday ku ijmaacaan waxay wax isugu tagaan lam yuctada bikhilaafi kayrihim keyrkood khilaafkiisii wax lagama soo qaadayo dee marka la eego madhabta maalikiya usuushooday kaba mid tahay camalu ahlilmadiina inuu bal xujo yahay ama tarjiix keenaya barhkood siay qabaan waqaala alabhariyu tarjamadiisii xagga oo soo kooban buu inoo dhigtay kollay taraajimta culimaduna muhim weeye iyo waqtigu dhintay oo waa nin aimadii maalikiyada waqtigiisii ah oo min asxaabi asxaabta maalik kaba mid a asxaabta maaha inuu soo gaadhay oo isaga la saaxiibay waa dadkii madhabtiisa weeye kaba midi wuxuu yidhi inamaa araada bihi wuxuu u jeedaa maalik markan uu leeyahay reer madiina hadday ijmaacaan dadkii kale khilaafkoodii wax lagama soo qaadayo waa fima dariiquhu waxa uu dariiqiisu uu yahay alikhbaaru maaha haddii masale istidlaaliya oo ijtihaada oo ijtihaadaan wax isku raacaan ma aha ee wixii dariiqiisu uu ahaa riwaayo iyo waramitaan uu ahaa ujeeddadu haddaan si kaleba udhiga cibaarada naqli uu ahaa ay iyagu barhkood markii kale kasoo naqliyeen kuwa kale kale kale kasoo naqliyeen ilaa cadigii rasuulka markaasaa laguma gaadhayo kaas buu ujeedaa kal axbaasi sida waqfiyadii oo kale iyo wasaaci saaci oo maxay tahay tani waana arrin khaasatan marka cuhuudii hore la eego aada u xoog badnaanaysa marka jaanibkaa la dhige wuxuu leeyahay imaam maalik uma jeedo wax alla wixii reer madiina ay si guud isku raacaan xataa masale istidlaaliya ama ijtihaadiya haba noqoto taa uma jeedo isaga naftiisa kolkol muwada intuu soo naqliyu dee kaba soo naqliyo reer madiina qowlkoodii ama waxaad moodo inay iskuba raaceen ayaa dhici karta inuu khilaafo walow dee in badan uu soo naqliyo masaa'il badan kitaabkiisan muwada oo dhowr iyo afartan gaadhay si adigu masaa'il badan uu itifaaqoodaa soo naqliyo dee kuwo kaleo laakiin uu khilaafaaba way jiraan haddaba markaa wuxuu leeyahay arrinku wuxuu ku xambaaran yahay abhari baa leh wixii dariiqiisu naqli yahay ujeedadu wixii reer madiina iyagoo ah dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkii uu degay diintuna ay ka faaftay saxaabaduna ay joogeen iyagu camali ee camal ahaan ay usoo kala gaadheen bal maalan in axbaastan uu sheegayo waa waqfiga oo xabsi axbaas marka lagu jamciyo waa awqaafti khilaaf muhimna waa jiraayo xanafiyadoo kaloo dee meelo kooban mooye aan waqfigan inuu saa u guntamayo aan kuba tegin aan kuba tegin imaam malik oo kale iyo dee san dee shaaficiya aimada kalena waqfigu dee waxa weeyaan caqaarkii iyo waxyaale iyaba waa gelaya ama bal manquul buu gelaya waxaana jirtay abu yuusuf oo kale raximah llahu tacaala markii uu madiine yimi imaam malikna uu kula kulmay oo masaa-il dee khaasatan reer madiine iyo qolooyinka reer ciraaq ay isku khilaafsanaayeena dee bal laga wada hadlay oo kale xabsigii markay ka wada hadlayeen oo isagu marka hore madhab ahaan aanu qabiniyo waqfigaas waxay noqotay inuu imaam maalik yidhaaho kani waa xabsigii fulan nin saxaabadii ka mid ah oo wuxuu waqfiyey hebellaka waa waqfigiisii hebella waa waqfigiisii waa wax lasoo kala gaadhay cahdigii rasuulkana jiray marka waxyaalaha caynkaas saaca ayaa timi oo saaca waxay qabeen reer ciraaq waxay qabeen inuu sideed ridli yahay ama sideed rodol uu noqonayo de waa tan inagaba madhabteena iyo maalikiya taas iyo aimada intooda badanna inuu yahay afar mud ama shan rodol iyo thuluth oo kale isagoo abu yuusuf yimi waqtigaas dee kolley xajan waa u socday imaam malik ay kulmeen ay masalada ka wada hadleen ay ku munaadaroodeen malik muxuu sameeyey dee halkii la odhan laamayo waa san iyo waa san rodolku waa kaa iyo waa kaas waxaa la keenay nin kastaaba keenay dadkii joogay meesha ama la keenay saacyadii ay haysteen oo mid kastaa leeya waa kii aabbahay iyo kana waa kii awowey waana cahdigii rasuulka kay ku bixin jireen meel alla meel uu ka baydho ama wuxuu ku khilaafo u garan waay markaa qowlkii xanafiye waa ka tegey saaciina waa shan rodoliya buu yihi de wixii baa wuxuu noqday shay camaliya shay naqliyo aan iyaga ku koobnayne waa kii uu haystay uu aabihii ka dhaxlay iyo awowgii awowgiina waaba saxaabi ninkan keenaya waqtigii rasuulka waa kii la isticmaalayay marka wixii dariiqiisu saasoo kale naqli yahay xabsiyadiina dee markuu wada tusuhi kana waa fulaan xabsigiisii ama wixii uu waqfay kana waa fulaan waa wixii uu waqfay arrinkuna saxaabadii uu galay cahdigii rasuulka wax jiray uu yahay waa shay camaliya ay ku wada dhaqmayeen waqtigii rasuulka oo kaasi dee xujuu noqonayaa imaam markaa abu yuusuf qowlkiisi waa ka tegey qowlkii xataa wuxuu yidhi maanta abu xaniifa hadduu joogo san aan yeelay unbuu yeeli laha isaga naftiisu oo dee waxaan markaa ah shaygaa naqliga marka arrinku hadduu yahay shaygaa camalkaa mustamirka ah macnuhu wuxuu gelayaa waqtigii rasuulku gelaya kaas buu ujeedaa ee maaha masale kaloo intay dee nadar ahaan iyo istidlaal ahaan culimadii ay isla eegeen ay isla meel dhigeen oo ahayn maaha taas hadduu jeeda haddii taa la yidhaahna de waa qowl aad iyo aad u xoog badan walaan lena markii dambe de kolley maalikiyadu arrintana way ku badnaato dee meelo aan madiine ahayn imanka kutubtooda dee kolley kutubta de dariiqu man ka naqaan waana jiraan dee camaliyaatu faas iyo camaliyaatu qordoba iyo taas oo kale iyo jaanibkana iyagu culimadoodu waxyaalihii ay ku fatwoodeen iyo waxyaalihii ay xukumeen iyo bilaadii kala dunayd waxyaalihii lagaga dhaqmi jiray iyo ilaa imakadan kutubtoodii noocaasayda waa xafidantay khaasatan maqribka markaan eegna ama andalus ha noqoto ama ha noqoto intii dee tunis iyo marok iyo bilaadii ay kuba badnaayeen ee khaasatan maqarada waaweyn iyo maraakista cilmiga ahayd waqaaicdoodii iyo fataawahoodii iyo waxay camaliyaad ka cabiraan camalu ahli fas ayay ohanayaan kolkol xujaysanayaan ad arkaysaa waa qarniyadii dambe oo kolley jaanibkada aad moodo dee magaalo madiine maaha magaalooyin kalena inay waxyaalahaa siiyeen oy kuma fatwoonayeen camalkii saas iyo camalkii reer hebel ay odhanayeen haddana markay noqoto camalka madiine waa jaanibkaasoo dee bal markaa tan buu ku tawjiyo haddii saa la yidhaha waa arrin xoog lay noqonaysaa markay noocaa noqoto naqliga ah ee waqtigii rasuulka gaadhsiisan oo waa camal mustamir oo lagu dhaqmi jiray uu noqdo wa qaala bacdu asxaabi imaam malik dadkii madhabtiisa barhkood waxay idhaheen inamaa araada bihi wuxuu ula jeeday un maaha inuu leeyahy waa ijmaacu wixii ay isku raaceene atarjiixa binaqlin wixii ay soo naqliyeen in dadka kale waxay soo naqliyeen laga raajax yeelo in badan naqirkooda xataa dee shaaficiya waaba kaba dhacda dee ama waan soo aragnay sanadku hadduu madaniya isaga naftiisaan kusoo marray xadiidkan hadduu xadiid madaniye yahay xadiid kalena uu sanadkiisu baab kale iyo iscaaridaan in kan la raajax yeelayo oo kale taas buu uga jeedaaye maaha inuu ijmaac ugaba jeeday barhkood yidhaah waqaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen weli waa hadalkii imaam maalik kun tawjiihi inamaa araada bihi wuxuu la jeedaa markanuu leeya camalka reer madiina hadday wax ku ijmaacaan ma ama reer madiina cidda kale khilaafkooda lama eegayo fii zamani asaxaabati wataabiciina wataabici taabiciin ee laakiin intii ka dambeysay maaha waa waqtiyadaasun ayuu u jeedaa waqaala bacdu fuqahaai taas hadalkii waan ka baxnay madiina fuqahada qaarkood baa yidhi waxaa kaba mid ah ama abukhaasim qaadi la odhanayo xanafiyada ka mid ahaa welibana zamankii muctabid ninkii la odhanayay khulafadii reer bani cabaas kaba mid ahaa fatradoodii dambe cahdigiisii intuu qaadi ah wax ku xukumay isagoo dee khilaafkii meesha kale jiray aan eegin dadkii kale saxaabada ahaa iyagu masalada wax kale aan eegna tibuu fuliyo aafaaqdana loo kala diray idaa ajmaca alkhulafaa larbacatu afarta khulafa hadday wax ku ijmacaan ridwaanullahi calayhim lam yuctada biayrihim macnaha lam yuctada bikhilaafi ayrihim weeye ayrkood khilaafkiisa wax lagama soo qaadayo taasna barhkood baa yidhi oo dee waa kaa calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin iyo iqtadaw biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar waqaalat iraafidatu isagu intan oo dhan markaa dib uu wada radinayaa sheekhu idaa qaala caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu shay-an hadduu cali bnu abi aalib yidhah dee cismay usugayeenba keligiie lam yuctada biayri lam yuctada bikhilaafi ayri cid kale wax lagama soo qaadayo isaga qowlkiisibaaba ah dee qowlkaa ay kaba dhigeen inuu qowl macsuum yahay sheekhu wuxuu ihi intiiba isku wada dar wixii aan qowlkiisii horeyn itifaaqu jamiici culamaa اlcasr calى اlxukmi wixii aan intaa ahayn ibnu jariir iyo intii ka dambaysay buu israacinaya wاdaliilu calى fasaadi hadi aqaawil aqaawisha fasaadkeeda waxyaalaha ina tusaya ana allaha ilaahay caza wajala inamaa awjaba wuxuu waajibiyey itibaaca sabiili jamiici اlmuminiina muminiinta dhammaantood dariiqoodoo la wada raaco fadalla taasi waxay ina tusaysaa calaa annahu idaa khaalafa bacdum haddii barhkood aanay arrintan aanay khilaafsan yihiin oo aanay waxani waxay isku wada raaceen aanu ahayn jaaza khilaafkoodu inuu banaanaanayo itibaacoodna aanu waajib dhammaantood dee aanu ahayn cidda gaara gaar ahaantood oo macnuhu waxa weeye weliba uu sii wadaa weli ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulku inamaa akhbara wuxuu ka warramay can cismati jamiici اlummati ummadda dhammaanteed markay isku tagooda inay cisma ay u sugnaatay oo baadil inay isku raacaan ilaahay ka xafiday fadalla markaa taasna waxayna tusaysaa calaa jawaazi اlkhadaya gef banaanideed calaa bacdi markay qayb noqdaan in gef kuba bannaan yahay macnuhu waxa weeyaanu ijmaacu wuxuu ahaa cismadana lahaa ummadda oo dhan ama ahl ijtihaad wixii ay isku wada raaceen waxaan kaloo dhami waa qowlu bacdi lumma uun ama aan madiina nidhaahno labadoodii xaram aan israacino intooda badan dadka aan nidhaahno ma aha qowl alkulli eh waa qowl albacdi umbuu noqon bacd alumuu noqon dee bacd alumana cismo gaara may lahayn taas buu leeyaho marka wuxuu leeyihin qowlkeedna hore mooye inahan kaloo dhami waa aqaawiin la yidhi laakiin marjuuxa taas bay noqon faslun wallahu subxaana wa tacaala aclam فصل ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد اجتهاد اجتماعي iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa ayaan ku jirnaa weli inoo socda marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wayuctabar waxaa la fiirinayaa fii sixati اlijmaaci ijmaaca ansixitaankiisa waa ansaxayo mid inoo sugnaanayo ijmaac uu u noqonayo taas loo fiirin itifaaqu kulli man shaksi dhammaantii isku waafaqiya ama cid kasta oo kaana ahaatay min ahli lijtihaadi dadka ijtihaadka weelka ah anaa dadkii kolba xaadisadu marka ay dhacday xaadisadan dee xukumkeedii la eegayo marka iyagu xad ijtihaad gaadhsiisnaa ee dee culimadii ummaddana ma fuqahadoodii kaba mid ah casrigaasi dee ama casrigii saxaabada ha noqda ama cusurtii kaba dambeeye inay dhammaan isku wada waafaqaan ayaa loo fiirinayaa oo dee cid kastoo ku sifowday wasfigaa ijtihaad ijtihaadkooduna uu yahay dee ijtihaadka axkaamtan sharciga dadka dee fatwada weelkaa weeye ayaa loo fiirino waatayn hore usoo aragnay haddii mid iyo laba iyo ay khilaafsan yihiin bal kalaamkii ku sugnaa waan soo aragnay laakiin dhammaan waa loo wada fiirin itifaaqood inuu xasilo sawaan waxa siman kaan ahaaya ruuxa dee ijtihaadka wehelkee mujtahidkii macruufan ku la yaqaano mashhuuran shuhuroobay ruux la yaqaano fatwo lagu yaqaano dadkuula soo qastaan oo dadka dhexdooda ku shuhuroobay ahaaya qaadicu adila isagoo sheekheennan kaba soo naqlinaya ayaa macruufan bedelkeeda mudarisan baa taalay bal waxa weeyeen waa ruux la yaqaano oo fatwo lagu yaqaano loola soo qasto ahaaya aw khaamilan ku qarsoonoo mastuuran asturan oo intuu mujtahid yahay aqoonteed leeyahay laakiin dadka dhexdooda ku lagu yaqaano aan ahaynba ruux ku shuhuroobay fatwo iyo umuuraha aan ahayn ahaya isku mid un weeyaane kol haddii ruuxii waxaa la eegayaa un rutbadan kol hadduu rutbadii ijtihaad gaadhsiisan yahay qowlkiisu muctabar buu noqon haddii isagu aanu waafaqsanayna ijmaaci ma guntamin weeye taas iyadu waa mido waa arrin daahir ah waxaa kaluu raaciya sheekhu wasawaan waxa siman kaana ahaya ruuxaas ahllalijtihaadkii cadlan ku cadaala ay u sugnaato amiinan aaminah ruux hiqa oo lagu kalsoon yahay oo dee marka la eego waracnimadiisa iyo taqwadiisa iyo umuurahaas isaga dee amiin intuu ku ya lagu kalsoon yahay noqoya ow faasiqan waa ruux dee aqoontii le martabadii sare gaadhay ee martabadaa dee aada u saraysaba gaadhay laakiin diintiisii iyo waxyaalaha ku dhaqmayaan ahayno faasiqan faasiq ahaya mutahatikan aan dan ka gelayn oo aaba yeelahayn waxyaalaha la odhanayo waxa laga sheegayaba oo kaar fisqigiisa daahirka yahay wixii uu ku faasiqoobayuu samaynayaa dembiga dadka iyo wax ka sheegiisa dankamaba gelayo oo ruuxa xishadba kaba tegay kol hadduu rutbadii ijtihaad gaadhsan yahay oo tahatuku ama mutahatiku waa ruuxan alladii laa yubaali maa qiila fiihi weye wixii laga sheegayo wixii lagu yidhi aan dan kaba gelahayn taas baa la ydhaha oo wuxuu leeyahay markaa sheekhu isagaaba tacliilkii wada lianna almucawala waxa la ictimaadsanayo oo xaggan ijtihaadka dee iyo ijmaaca loo ictimaadsanaya fii dalika waa ijmaacan qowlka iyo itifaaqiisa ama waxaan kuba tacalluqsan waa cala lijtihaad ruuxa maha sifadiisan kale ee waa ijtihaadka marka hadduu mujtahid yahay qowlkiisii halkan muctabar buu noqonoo hadduu isagu ka intii kale inta israacdo isagu mukhaalif yahay ijmaaci ma guntamayo sheekhu markaa arrinkan uu jasmiyey raximah llahu tacaala oo ah ruuxii isagu mujtahidka ahaa haddii aanu cadli ahayn ama faasiqba uu yahay in qowlkiisu uu qowl muctabara noqonayo xagga inciqaadka iyo sixada ijmaaca waa sida uu doorto ama u ishay imaamu lxarameyn khazaalina waa ikhtiyaarkiisa laakiin musaawiliyiinta mucdamkoodu waxay ku tegeen siduu xataa imaamulxarameyn kitaabkiisan alburhaan ku yidhaaho isaga ikhtiyaarkiisu ka ha ahaado ama halkuu isha heba ahaadee kitaabkiisan alburhaan ee cilmigan usuulfiqiga uu kuba yidhaaho ibnu samcaanna uu yidhaaho kitaabkiisan qawaadic اladila anahu laa yuctadu bikhilaafihi wayancaqid اlijmaacu biduni kol hadduu ruuxu kaa faasiqaa yahay cadli aanu ahayn in arrinkani waa fatwadiisii oo la aqbalay aqbalkana haddaan khabarkiisii kale iyo warkiisii kaleba aan la aqbalahayn shareeco wuxuu ka sheegayana inaan la aqbalin min baabi awle ayay noqonaysaa marka qolooyinka aan magacaabay qowlkoodii kan haba ahaadee laakiin xataa kuwii qowlkan ikhtiyaarkooda sia imaamulxarameyn iyo ayaa waxay sheegayaan oy kutubtoodii inoogu soo qoreen usuuliyiinta intooda badan qowlkoodu inuu yahay kol hadduu faasiq iyoonu cadaala u sugnaanin inaan khilaafkiisu wax ka soo qaad lahayn inaanu ijmaacuna uu isaga duunkii guntamayo oo isagoo khilaafsana dee intii kale israacdo waata ee ruuxan aan khabarkiisii kaleba la aqbalahayn wixii uu shareeco ka sheegayay iyo xataa dee hadduu wax daliisheen iyo waxyaalaha uu sheegayo ruux ehel u ah maaha taas mananta allase halkan cilmigiisa qaado camalkiisa ha eegin iyo xataa inaga dhexdeena dee waana hadalla horoo la yidho xataa shucarada qaarkood ay dee bal maalan hadalka ay dee iyagoo masalada sheegay ama tan sheegaya ay yidhaahaan bon oo eeg beedka cilmigayga qaado dee ha eegin camalkayga wal yanfacka cilmi walaa yadrurka taqsiiri oo kale waxay taasi waa qowl dee khada ah ruuxani ehel uma aha laguma aaminayo shareecadii aan qowl kaleba iyo khabar kaleba aan lagu aaminahayn bal markaa taas bay kuba tegeen abubakr raazi oo xanafiyada kaba mid ahaana isagu wuxuu yidhahaa madhabtooda qowlka saxiixa waa kaa inaan qowlkiisa la ictibaarin bal ibnu barhaan badana way fadxiyaanba oo kitaab dee kutub usuulo imaka madbacaysana le kolley abu isxaaqna aan waqti saasa kaba dheereen shaaficiyadna kaba mid ahaa isaga wuxuu ka dhigaa kitaabkiisa huwa qowlu kaafati lfuqahaai walmutakalimiin fuqahada iyo mutakalimiinta caamadoodaba ama kaafadooda qowlkooda weeye inaan ka qowlkiisa la aqbalin fasalkan aan haynana sidiisuu soo naqliyaa samcaani kitaabkiisa qawaadicu ladila waxaanu kasoo naqliyaa sheekhu u tiiriya oo sheekhan abu isxaaq ashiraasi markuu hadalkiisan soo naqliyo intan soo sheego ayaa wuxuu yidhaahaa oo isagoo hadalkiisa raaciya walawalu axsanu dee san abu isxaaq jasminayo waxaa ka mudan ka raajaxsan qowlka hore oo ah inaan qowlkiisa kaa la aqbalahayn ijmaacuna duunkiisii uu guntamayo bal markaa masaladu kitaabkeenan saa iyo kutubta qaarkood ha dhacdo culimada qaarkood oo waaweyn oo miisaankooda leh ha ku tageene laakiin markaan eegno kaafat lusuuliyiin ama mucdam lusuuliyiin qowlkoodu waa ka duwan yahay oo ah waa inaan ruuxa isaga aan la aqbalayn ijmaacu uduunkii guntamayo itifaaqaysuna waxba khilaafkiisuna aanu ictibaar lahayn kol haddii intii kale gees isku raacday sheekhu markaa liana almucawala fi dalika cala alijtihaad walmajhuulu ruuxan mastuurka waa halkuu kii hore khaamilkaba cabiro imika majhuul leeyahy majhuulnimada dadka dhexdoodaanu ku shuuroobinoo dee way waqti kastabana way iska jirtaa nin dee intuu cilmi leeyahay cilmigiisii intuu faafay dadka ay wada barteen iyo nin cilmigiisaas leh ama cilmi kaba badan loo haddana dadka badankooduba aanay aqoonoo mastuura ama khaamila dee in badanoo ehlu cilmiga ka mida haba garanayeene taasi meel kastaba way jirtaayo kolkol shuhrada ee umuura manaasibta iyo waxyaalaha sidaa shuhrada qayb kaba qaadata waqtiyadeennana wasaa'il iclaam iyo waxyaalo ayaa qayb kaba qaata waxa weeyaan dee shuhradu had iyo goor maaha macnuhu ruuxaa shuhroobay waxba ruuxa uu ka shuhro badan yahay ayuu ka cilmi badan yahay arrinku maaha haddaba majhuulnimada taas buu wada khaamilnimadu kaba cabiray bal sharxiisa cibaaradiisii halkan kii macruufka ahaa buu badi kaba cabiran oo ay halkan mashhuurka kaba soo qad haddaba kaa majhuulka kalmashhuuri mashhuurkii ayuu laba mid yahay kol haddii dee sifadii ay wadaagsadeen ijtihaadka walfaasiqu kalcadli fii dalika waa xaggii ijtihaad mina ijtihaadun baa la eegaya lama eegayn sifadan kale laakiin bal waxaa ku jira waa taaan soo sheegnay faslun walaa farqa farqina kuma sugna xagga marka la eego inciqaadkan uu ama sixadan ijmaacu ina yidhi cid kastoo ahlulijtihaad ahayd inay iswaafaqda ayaa la doonaya haddii ciduun ay markaa meesha ka baxsan tahay oo qowlkan aanay qabin ijmaaci ma guntamin waa masalada uu marka horeba inoo waday ayaa wuxuu uhi farqi kuma sugnaa bayna an yakuuna inuu noqdo oo almujtahidu kan mujtahidkii min ahli casri dadkan kale mujtahidiinta ee masalada isku waafaqay dadka isku casriga ahaayeen inuu yahay aw amase oo ujeeddadu markii horeba nin la simanba uu yahay saas saxaabadii oo kale dee saxaabi markaa uu noqdo aw laxiqa uu haleelay bihim iyaga uu soo gaadhay min alcasri casrigii xaggii uu ka soo haleelay alladii casrigaasoo bacdahum iyaga kaba dambeeyey oo wasaara uu noqday markaa min ahlilijtihaadi dadkii iyagu ijtihaadka weelkaayee mujtahidiinta ahaa cinda alxaadithati markii dhacdadan maanta lagu ijmaacayo ay dhacday ee naaziladaasi ay dhacday wadalika ka taabiciyi taabicigiiba weeye idaa adraka hadduu soo gaadho asaxaabata saxaabada fii fii xaali xuduudi alxaadithati waqtigan ay xaadisadani soo darisay uu soo gaadho walxaal huwa min ahlilijtihaad isagoo ahlulijtihaad kaba mida masaladan waa ma fasalkan inoo dhigtay welina waa baab dheer ayaa yar dheeraa baabkii maa yasic man yuctabaru qowluhu man laa yuctabar hadalkaas baa aynu tarjamo hore kusoo marnaa weli fusuushani ay ku xidhnaanayaan waxay tahay wuxuuna soo yidhi waa dadkii culimadii casrigaas ama markaa joogay dee bal maalan wax isku waafaqa taas baa ijmaacu ahaa haddii bal maalan dadkii dee mujtahidiintaee markaa wada joogay xaadisadan ay eegaan ay isku waafaqaan cid kale oo mujtahid oo markaa joogta aanu jirin iyada dee waa kalaamkaasoo ijmaaci waa la waa la ictibaarinaya u guntamay halkan wuxuu sheegayaa ruuxan mujtahidkii aynu qowlkiisa halkan la ictibaarinayo fi lkhilaafi walwifaaq qowlkiisa la ictibaarinayo shardi uma aha nin dee dadkan kale mujtahidiinta la dabaqaa inuu yahay shardi maaha haddii bal waxa weeyaan uu markaa iyagoo mujtahidiin ahaa isagoo aanu heerkaaba gaadhsiisnayn owgu dee laakiin intii dambe aqoontii yeeshay intuu koray weynaadee aqoontiina yeeshay oo weli raggiioo joogo dee sifadiile isagiina uu kusoo biiro inay cilmigu se waxa weeyaan had iyo goor waa dadku waa kala naqlinayaan kala baranayaan dadaalkii iyo wixii ilaahay ruuxa siiyeyna waa waxaa soconaya oo had iyo goor soo biiraya oo inta ay mujtahidiin joogaan kolba dad kalea heerkoodii soo gaadhaya haddaba haddii uu dee iyagoon markii hore aanu la sinayn la dabaqo ahayn iyaguna ay ahlalijtihaad ahayn isagoo aanu ahlalijtihaad ahayn laakiin markii dambe koray weynaaday aqoontiina uu yeeshuu martabadoodii soo gaadhay lama odrhanayo ee iyagu ruuxani dabaqo kaluu yahay casri kaluu kasoo jeedaaba ee qowlkiisa lama eegaye iyagunbaa masaladii xaadisadii nadarkoodii markay eegaan waxay isku raaceen ama ay ku ayunbaa ijmaac noqontaa la odhan maayee isaguna kol haddii waa soo gaadhaya laakiin eeg sheekhu qeyd fiican buu inoogu qeyday cinda alxaadithati buu marka hore yidhi fii xaali xuduudi alxaadihatina marka labaad buu yidhi taa macnaheedu waxa weeye intii aanu isagu ahlalijtihaad noqon masaa-ishii iyagu ay isku waafaqeen dee isagu marka horeba qowlkiisa lama ictibaarinayno taas iyaga kulama sina taa kulama sina waayo iyagaa dee taas ka ijtihaaday iyagaa ku ijmaacay isaguna qowlkiisu khilaafkii iyo wifaaqiiba wax kasoo qaad muu lahaynoo markaa martabada ma gaadhin marka wixii dee intii aanu martabada soo gaadhin ay isku waafaqaan isagu qowlkiisu muctabar maaha laakiin waxa weeye markan uu soo gaadhou martabadii isagu gaadhay mujtahidka uu noqday wixii xaadithee cusub ee yimaada dee kol hadduu soo gaadhuu isagu u joogo markaa xaadisadani dhacday isagiina mujtahid yahay